saacadihii lasoo dhaafay waxaa tuulo lagu magacaaba cali maxamed oo u dhow degaanka cali xaaji ee gobolka shabeellada dhexe ka dhacay weerar ay geysteen maleeshiyaad hab qabiil u abaabulaan maleeshiyaadka ayaa waxa ay weerar ku qaadeen dadka rayidka ah oo ku sugnaa tuulada iyagoona halkaasi ku dilay ugu yaraan afar ruux halka lagu dhaawacay lix kale dadkan ayaa waxaa loo dilay aana qabiil iyadoo muddooyinkii dambe ay deegaanadan ku soo badanayeen dilalka noocan ah iyo dagaalbeeleedyada u dhexeeya beelaha walaalaha ah mid ka mid a dadka deegaanka oo saxaafadda la hadlay ayaa ka warbixiyey qaabka ay wax u dhaceen iyo dad kala dilay waxaa ka dhaca niman meel sab joogaa aa la diraaxada cali maxamed afar afar waa iyo shan waa la isu dhex wadaa beed waay oo laba qabiila meel xaaji cali guriga udhaxaysa ka dhacay aana qabiila joogtale maanta meesha wax kala dhib oo dhunga ma jiraan nimanka waxaa cali maxamed walaal bulshada waa buuqsantay midiig iyo dhaawac waa la qaaday midiig waa jiraa lix qofood oo dhaawac xamala loo qaaday calahan waa dhinteen
maalmo ka hor ayay ahayd mar ay laba maleeshiyaad beeled oo hubaysan ku dagaalameen deegaanka ceel xaraf oo u dhow degmada cadalle halkaas oo ay dil iyo dhaawacba isugu geysteen colaadaha isbaarooyinka iyo dilalka ay la kulmayaan dadka ku dhaqan halkaas ayaa waxaa lagu eedeeyaa inay ka dambayso dowladda federaalka halka diinteena suuban ay reebtay in qof muslim ahi xaqdaro lagu dilo